halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee voice of america ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska africa iyo v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti lixda bisha februari sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa sahre ciidlo nuur iyo haaruun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo la yaab ku noqotay sida dhibta yar ee maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku qabsadeen magaalada marka
waxaan socodsiinaya booliskii iyo ilmihii ka tagaan kasii niman geesiyaal baan ciidamada xooga dalka soomaaliya oo ku dagaalama mubaarak iyo awdhey marka saa la ligaa marka laakiin amsa kaarahan kaarahan aaka ka ordaya muxuu yahay marka arrintaas su-aasha si laada jawaab umayna helin
waxaa kale oo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan daryeel caafimaad oo loo fidinayo carruurta qabta xanuunada wadnaha ee magaalada gaarisa dabcan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka
iyadoo ciidamada madaxweyne bashaar al asad ay ku sii siqayaan deegaanada baadiye ee ku xiran magaalada xalab ayaa kumanaan kun oo qof oo qaxooti reer siiriya ah waxay cagta saareen jidadka aada xadka dalka turkiga taasi oo sii kordhisay qaxootiga ku qulqulaya waddankaasi maxamed cali oo ah arday wax ku barta koonfurta dalka turkiga ayaa sheegay in dadku ay ku le-anayaan xadka dalka turkiga aysanna jirin cid u gargaaraysa waxa uu sheegay inuu xadka u tegay si uu usoo gudbiyo dad ay hela yihiin balse mas-uuliyiinta dalka turkigu aysan cidna u ogolaanayn islamarkaana dad wax tooganaya ay ku xeeran yihiin xuduudda gabadh yar oo kasoo jeeda deegaanada lagu magacaabo albaab ayaa dhimatay khamiistii markii ciidamada turkigu ay rasaas fureen kuna fureen dad doonaya inay xuduudda si dhuumasha uga gudbaan sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda dadka siiriya ee fadhigeedu yahay magaalada london dadka badan ee qaxya ayaa bilowday kadib markii dagaal culus uu ka qarxay waqooyiga iyo waqooyi galbeed ee magaalada xalab sida ay sheegeen saraakiisha turkigu dadka qaxya waxay sii bateen kadib markii ciidamada ruushka oo dhinaca cirka ka gargaaraya ciidamada bashaar al asad ay kusoo suqeen magaaladaasi xalab hogaamiye ka tirsan mucaaradka ayaa v o a u sheegay in ciidamada si ay go-doomiyeen jidkii ay sahayda u maraysay deegaanada haystaan mucaaradka ee magaalada xalab ra-iisul wasaaraha turkiga axmed fatulo ayaa sheegay in dad lagu qiyaasay ilaa toddobaatan kun oo qof ay kusoo jeedaan xuduudda hase yeeshee hay-adda xuquuqda aadana ee siiriya fadhigeedu yahay london waxay sheegtay in dadkaasi ay gaarayaan ilaa afartan kun oo qof
dhulgariir xoogan oo ku dhuftay koonfurta dalka taiwan meel u dhow magaalada tainan ayay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof oo uu ku jiro ilmo yar oo maalin dhoweydun dhashay dadka ay waxyeeladu soo gaadhay ayaa u badan dad ku wada noolaa dhismo aada u dheer oo abaartmanta shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in ay soo saareen in ka badan boqol qof oo ku hoos jiray burburka dhismahaasi dad badan ayaa weli la aaminsan yahay in ay ku xaniban yihiin burburka dhismayaasha hoostooda saraakiisha waddankaasina waxay sheegeen in toban qof la geeyo cusbitaalada hay-adda maraykanka ee cilmi baadhista dhinaca dhulgariirada ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisa lagu qiyaasay lix dhibic afar magnatiyuud kaasi oo saameeyey dhul ku dhowaad saddex iyo afartan kilomitir ah oo ku dherarsan koonfurta bari ee magaalada tainan halkaasi oo la sheegay inay ku sugan yihiin dad ku dhow laba milyan oo qof halkaa dhegaystayaal warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ururka al-shabaab ayaa shalayto la wareegay gacanku haynta magaalada marke ee caasimada gobolka shabeellada hoose guddoomiyihii hore ee shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi ayaa cambaareeyey qabsashadaasi waxaana uu ugu baaqay dowladdu inay si dhaqsaa ciidamadii halkaasi kasoo baxay ugu celiso magaalada isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ayuu khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
haaruunan horta waa arrin runtii naxdin leh oo murugo leh in afar sano iyo shan sano ka hor magaalo macnaha magaalo madaxda gobolka shabeellada hoose marka inay haddana maxaan ku rahda gacantooda ku dhacda nimanka argagixisada magaaladaas dhibkaan usoo marna ilaahay ogyahay qabashadeedii markii aan kala wareegeyna nimanka argagixisada waxaana hogaaminaya weliba xasuustaa maalintaasi labada kun labiiy tobanka ay ahayd abaanduulihii hore oo dhintay isna ilaa u naxariisto generaal dhega badan runtii iyo saraakiil kale ee soomaaliyeed iyo amsoomba aan wada soconay marka runtii in hadda si negligence ah ama si macnahaas fudud oo maxaan ku yidhahdaa oo aan xilbi la iska saarin macnaha in magaaladii oon dagaal ka dhicin oo xabad qush ka dhicin shacabkii shan sano ilaa iyo afar sano ilaa shan sano la dhaqmaayo gabdho laga guursaday qaarna maxaa lala dhaqmaayo qaarna maxaan ku yidhahdaa baamushtar ahaan laga adeeganayo qaar maxaan ku yidhahda laftigooda maxaan ku yidhahdaa ciidamada u adeegayeen in ayagoo habeenbar ah habeenkii in laga soo guuro hadday amsom tahay hadday ciidamo soomaali tahay waxaan u arkaa arrintaas inay dembi inay tahay oo laga galay shacabkaas aadeed waana u tacsiinaya runtii waa garta inay tani dhacayso waa la filanayay miyaan la dhihi karin sababtoo ah xilligii xataa adigaad guddoomiyaha ahayd markii dagaalku uu ka dhacay leego amisom waxay bilowday inay dib uga soo gurata toorotorow awdheeglaa laga soo gurtay janaalaa laysku galay haddana janaalaa laga soo gurtay inay imanayso waa la ogaa waana la saadaalin karaya miyaan la dhihi karin oo adi lafdigaaga mas-uuliyadda waxbaad ku yeelan kartaa maamulkiinii hore meelo la filanayay waa jirtay laakiin magaalada marnaba maxaan ku yidhaha magaalooyinka xeebaha ku yaala marnaba lisma oranayn macnaha waxaa hadda ka dhacaya ka dhacaya maxaa ama waa laga soo baxaya si negligence ah oo xildarra ah marna kumayna fikirin xilligii way jirtay sax xilligii aniga xilkaan haayay saddex iyo toban magaalo ay ama goobood ay kasoo baxeen maxaan ku dhaha amsom arrintaasi shir jireed baan ka qabtay aniga iyo nabadoonada gobolka iyo maamulkayga waa ka dheedhin waxaanu niri maxaan ra war shacabkan maxaa loo geliyey dakano haddaan maxaan ku ihahdaa awdegle dagaal kama dhicin mubaarak dagaal kama dhicin maxaan ku yidhahda meesha beriri dagaal kama dhicin tortorow dagaal kama dhicin galweyn dagaal kama dhicin musley dagaal kama dhicin cambarey dagaal kama dhicin oo meeshii la oran jiray maxaan kuraa buufow dagaal kama dhicin oo kama dhicin maxaan ku raha qoryooley dhinaca maxaan ku rahdaa jidka farsooley aada maxaan ku rahda dagaal kama dhicin waqooyiga qoryooley marka yaaqbari weyn dagaal kama dhicin intaasoo dhan maxaa loo soo banneey iyo kuwo lamid ah sabiid iyo caanoo leh walow ciidamada soomaaliya ay geesiyaal yihiin oo ay ku dagaalameen mubaarak iyo awdegle iyo dhowr jeer ay ku dagaalameen runtii yani inta dhimatay runtii ilaahay hanu naxariisto waxaan tacsiinaya qoysaskii iyo ilmihii ka tageen runtii niman geesiyaal baan ciidamada xooga dalka soomaaliya ku dagaalameen mubaarak iyo awdegle marka saalaaliga marka laakiin amso kaarahan kaarahan aaka ka ordaayo muxuu yahay marka arrintaas su-aasha si laada jawaab umayna helin harinow waxaanse la yaabana magaalada marka oo magaalada ugu nabad badan ahayd oo labada kun iyo saddex tobankii bishii agost dhammaadkeedii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaal professor xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradiis ugu cuslaa halkaas waxaan ka dhignaa koob oo dabaasha badda oo halkaas madaxweynaha maxaan ku rahda koobkii ku qaaday saalaligeeda magaaladii nabad ahayd habeenkii ilaa iyo labada habeenno madaxweynaha la shiraayay shacabka ugu dhan goob shabeelosoo dham oo nabadgoonadii intaan soo arooriyey iyo qabaa'iladii iyo beelihii ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa hoteelkii maxaan ku yidhahda ilaahunaxariis ilaahu naxariisee suldaanadii maana xaajo ayuub center oo maxaan ku yidhahdaa ilaa kowda ilaa labada macnaha aada aragtay oo kor ka furan oo maxaan ku yidhahda yacni caawa maxaan ku yidhahda nimanka argagixisada macnaha iyaga inay sartaasi fuulaan waa nasiib darro waaya waxaad ii sheegtaa marka maxaa la gudboon dowladda soomaaliya xilligan
dowladda soomaaliya waxaa la gudboon horta magaaladaasi sida ugu dhaqsiyaha badan in ciidankii dib loogu celiyo ama kuwii hore horta ciidamadii kasoo baxay waa in la ganaaxaa saraakiishii iyo ciidamadii sababtaa maxaan ku yidhahdaa inay maxaan ku yidhahdaa shacabka dhiiggiisa saasoo kale in loo dayaco iyo sharaftiisa karaamadiisa iyo naftiisa iyo xoolihiisa waa in horta maxaa dowladda waxaan ka codsana weli codsi baan gudbinaya aniga oday soomaaliyeed ah hadda odaygii hore gobolka ah oona shacabkii maxaan ku yidhahdaa gobolkaas kasoo jeeday ah waxaan codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan saacadaha soo socda in maxaan ku yidhahda maadaama xilli gal kala guur laftiisa ugu jiro in ciidan deg dega maxaan ku in lagu celiyo magaaladaas fiicna waxay u tahay caasimadda waa derbigii caasimadda muqdisho maxaan ku yidhahda ka difaaci lahaa nimanka cadowga ah marka waa codsanaya shacabkaas maxaan ku in si deg dega looga gurmay kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed nuur siidii guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey haaruun macruuf
wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolka gaarisa ee dalka kenya ayaa halkaasi ka qaadaysa ilaa afar iyo labaatan caruur oo dhammaantood qaba xanuunan la xiriira dhinaca wadnaha caruurtan ayaa kasoo jeeda qoysas sabool ah waxaana la geynayaa magaalada nairobi halkaasi oo la sheegay inay daryeel caafimaad ugu fidinayso hay-ad maraykan oo lagu magacaabo hard gift warbixintan waxaa magaalada gaarisa nooga soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire caruurtan oo badankood ah caruur qoysas sabool ah ka soo jeeda da'dooduna ay ka yartahay shan sano ayaa tani waxay u noqonaysaa fursaddii ugu fiicneed ee ebed soo marta qoysaskaasi doctor haashin cusmaan warfa oo ah dhoktarka ugu weyn carruurta gobolkan iminkana gacanta ku haya carruurtaasi ayaa xilliga ay anbabaxayeen wuxuu idaacadda v o e da oga warramay xaaladda carruurtan iyo dareenkiisa ku aadan hawsha ay ka qabanayaan maanta isbitaalka gaaris waxaa ka baxaya caruur tiradooda ay yihiin ilaa labaatan iyo afar caruurtanayto waxaan rabnaa inaan isbitaalka gaaris uu u qaado isbitaal nairobika xagga ku yaalo dhinaca kijaabe isbitaalkaas oo loo yaqaano maymahyu district hosbital caruurtan way xanuunsan yihiin waxay qabaan cudur oo xagga wadnaha ah cudurkaasoo ay ku dhasheen qaarkood waxaad aragtaa waa shan bilood baa jiraan qaarkood afar bilood baa jiraan qaarkood sanad baa jiraan da laisku soo aruuriyo doctor warfa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xulashadai carruurtan soo xusheen ay tahay in carruurtan intooda badan ay ahaayeen kuwa ay gacanta ku soo hayeen xaaladooduna la soo socdeen baaritaano kala duwana lagu soo samayn doona qaarkoodna ay noqon doonaan in dalka maraykanka qalitaano loogu soo sameeyo caruurtan arrimaha siito wadnaha ku saaban gaarisa waxba loogama qaban karo waalidiinta badidood ma awoodaan baaritaankaas waa qaali marka waxaan annagoo iskaashanayno caruurta gaaris xaggaan wada geynaynaa xagga baaritaankaasayto looga samayni baaritaankii gaaris laga heli waaya xaggaa laga heli maanta iyo berri iyo berri dambe marka caruurta gaaris laga qaade isniintii saddexda saac oo subaxnimo aan ku aan ku aan ku aadanahay dowladda countiga oo aad gaargaar noo siisa iyo isbitaalka iyo waalidiinta kudi oo maanta halkan soo camireen aad iyo aadan mahad oogu celin madaxa isbitaalka soo gudbinta ee guud ee gobolkan doctor axmed dhaqane oo sagootinayay carruurtaasi ayaa waxa uu sheegay in mahad gaara uu celinayo wasaaradda caafimaadka gobolkan oo uu sheegay in barnaamijkan ay soo dhiraandhirisay wasaaradda caafimaadka ee gaarisa county ayaa suurtagal suurtagalisay in ma aragta carruurtaas loo qaado oo xiriir ka samaysay hay-adda maraykanka hat gift la samaysay marka aad iyo aad ayaa ay u mahadsan yihiin waa markii ugu horreysay arrintan ay ka dhacdo gaarisa hadday u baahdaan qaliin suurtagal noqon doonto in loo qaado maraykanka lacag lacag bilaash la-aan ah lagu soo qali doono oo laguna soo celin doono waalidkoodana xataa loo ogolya inay raacaan waxaan gudaha u galay baski weynaa ee carruurtaasi lagu waday qaar waalidiintooda ka mid ayaan la sheekaystay dareenkoodana wuxuu ahaa mid idadiilo ka muuqanaysay
magacaaga magacayga waxaa la yidhahdaa faarax sheekh cabdi faarax waxaan joognaa isbitaalkii gaarisa xaggaan u soconnaa waxaan u soconnaa nairobi baan u soconnaa dhakhaatiir dibadda ka imaatay baan u soconnaa yaa idan wada marka isbitaalka kenya ayaana wada gaarisa isbitaal gaarisa ka warran cunugaaga xanuunka qaba iyo dhibka cunugayga waa wadnaha ayaan ku aragnay toddoba beri markuu dhalanaa yaan xanuunka ku aragnay isbitaalkaan keennay kadib waxaan geynay haddana isbitaalka dhokta daaye daaye aad nairobi noo diray waa la soo biimeeyey wadnaha duleelaa baa la yidhi waa la soo celiyey dawooyin baan qaadanaya haddana waa laba jir weli miyirkana wuu qaba alxamdulilah welina meesha way way bodboodaysaa wadnaha fursaddan saad u aragtaa fursaddan waxaan u arkaa inay aad iyo aad u qaali u tahay
dhaqan aadan baa dhiidha
marka ilmaha dhabta xabad ku hayso waa xanuunsan miya waa xanuunsan gabadhaydaa dhashay
gabadhi hadda marka labadiina waa socotaan xaggee u socotaan nairobi aan soconnaa maxaa lidiin sheegay dhakhtarina saacideen rabto oo ilmaha noola daaweyn rabo waa noola sheegay saasaan ku soconnaa
wadnaha lidinka soo daaweyn rabaa canuga wadnaha laga daaweyn rabaa meeqa yuu dhalan yahay sagaal bilood marka sagaalka bilood buu waa xanuunsanaa waa xanuunsanaa wuu ku dhashay xanuunka halka waxba looga qaban waayo miya waxba looga qaban waaye maxay idiin sheegeen dhakhaatiirta halkan halbaa nala dhe kenyaata isbitaalgeeya tabar aan u waaynin
carruurtan ayaa waxay noqon doonaan carruurtii ugu horraysay oo noocan oo kale ah oo wadnaha hal mar oo keliya laga qabto iminkana dabiib noocan oo kale oo si lacag la'aana u helo taasoo intooda badan la aaminsan yahay in caafimaadkooda uu noqon doono mid isbedelo maxamed faarax shire v o a gaarisa
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america dalka maraykanka waxaa la filayey waxaa intii la filayay hoos uga dhacay tirada shaqooyinka la abuuray bishii janaayo ee lasoo dhaafay oo la filanaya inay gaadho ilaa boqol iyo sagaashan kun oo shaqooyina in laga abuuro dalkan maraykanka hase yeeshee tiradaasi waxay markii dambe noqotay boqol iyo konton iyo kow kun oo qof in shaqo loo helo hase yeeshee warka ugu wanaagsan ee dowladda u yimid waxa uu ahaa in tirada dadka shaqalaanta ee dalkan maraykanka ay hoos ugu dhacday afar dhibic sagaal boqolkiiba waana heerkii ugu hooseeya ku dhowaad sideed sannadood sidaasi darteed ayaa dadka dhaqaalaha falanqeeya waxay isweydiinayaan in hoos waxa keenay hoos u dhaca ku yimid suuqyada shaqo abuurista ee dalkan maraykanka miil arseyga ayaa warbixinta noogu diyaariyey magaalada washington sahre ciidla nuur waatan
dadka shaqooyinka helay bishii janawari waxay ahaayeen kuwo xaalkooda uu labageesood yahay dhinac marka laga eego shaqooyinku way ka yaryihiin intii la filayay balse waxaa intii hore ka badan lacagta ay dadku ku shaqaynayaan saacaddiiba taasina waa mid dhiirigelin ah sida uu qabo mark hamirog oo ka tirsan website caana oo laga ogaado qiimayaasha wax kala iibsiga bangiyada iyo weliba suuqyada I think this report is telling us that we can remain somewhat confident that the U.S. economy remains quote unquote. Having said that, the pace of hiring was not as strong as we saw in the final three months of 2015.
waxay ila tahay in warbixintani ayna tusayso inaynu kalsooni ku qabi karno dhaqaalaha maraykanka inuu sii ahaan karo si la saadaalin karo heerka shaqaalaysiintu umay xooganayn sidii aynu arkaynay saddexdii bilood ee ugu dambeeyey sanadkii tegey ee labadii kun iyo shan iyo tobankii madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in haddii xoogaa hoosudhacahay uu ku yimi tiradii la filayay in la shaqaalaysiiyo aanay taasi waxba ka dhimayn koob iyo toddobaatan bilood oo xidhiidh ah oo ay kor u kacayeen shaqooyinku gaar ahaana kuwada ay bixinayaan kambaniyada madaxa bannaan The United States of America right now has the strongest, most durable economy in the world. I know that's still inconvenient for Republicans.
dalka maraykanku wakhtigan haatan la joogo waa ka ugu dhaqaalaha adag oo dhidibbo adag ku taagan marka la barbar dhigo dunida inteeda kale oo dhan waan ogahay inaanay taasi weli u cuntamayn xisbiga jamhuuriga balse waxaan ogahay inaan qof walbaba la raaligelin karin su-aasha isweydiinta leh ayaa ah haddii dhaqaalaha maraykanku uu haatan aada u fiican yahay maxaa keenay in sayladaha lacagta ee maraykanku ay hoos u dhacaan markii la soo saaray warbixinta heerka shaqaalaysiinta maraykanka kevin kelly oo ah khabiir ku takhasusay maalgashiga ayaa arrintan kaga jawaabay inay ku xidhan tahay hadba sida aad u akhrido macluumaadka ku jira warbixinta it's getting back to is good news good news or is good news bad news, right? Because if, if we get a lot of good news, then the Fed may raise rates. But on the converse side, if we wuxun bay keep getting noqonaysaa bad news, like, warka good wanaagsani for the markets, ma war fiican baa mise waa war xun maxaa yeelay haddii aynu helno warar badan oo wanaagsan wax bay kordhinaysaa laakiin dhanka kale haddii aynu ku sii soconno wararka xunxun waxay war fiican u noqon kartaa suuqyada wakhtigan haatan la joogo qaar ka mida dhaqaalayahanada maraykanka ayaa ku doodaya inay jiraan arrimo kale oo walaac gelinaya bangiga dhexe ee maraykanka kuwaasi oo ay ka mid yihiin qiimo jab ku yimi saliidda gaabiska ah uu ku socdo dhaqaalaha dunida oo wajayna hormuudka ka yahay iyo sicir barar meeraha qaar naafeeyey warbixintii miil arseyga uu noogu diyaariyey washington sahre ciidla nuur ayaa inoo soo jeedinaysay haatana dhinacii ciyaaraha haruun macruuf ayaa wuxuu ka waraystay wariyaha v o eda maxamuud mascad doom minneabolis jooga
waayahay mister maxamuud mascadee waxaad marka hore iga sheekaysaa bal maanta ciyaaraha ugu xiisaha badan ee laga ciyaarayo england Eh, haruuna baad mahadsan tahay Eh, kulamo doora ayaa kooxuhu iskaga hor imaanayaan hadday noqon lahayd kuwa qaybaha hoose horyaalka eh, ku dagaalamaya sidii ay sanadkan eh, aanay ugu noqon lahayn ciyaaraha eh, heerka labaad ama heerka hoose Eh, halkaasi kooxo fara badan ayaa isku herdinaya dhinaca kalena eh, horyaalka dalka ingiriiska labada kooxood ee ugu sarreysa eh, manchester city iyo leicester city ayaa igu- iyaguna ku kulmaya eh, garoonka itixaad stadium ee magaalada manchester dabcan kulankaasi waa kulan isha si gaara loogu hayo oo labadan kooxood eh, waa labada kooxood ee horyaalka dalka ingiriiska haatan eh, isku xiga oo leicester city ayaa hogaaminaysa manchester city ayaana ku xigta Eh, kulankooduna waa kulanka ugu horeeya oo ay labadan kooxood iskaga hor imaanayaan eh, kulamada dhacaya oo eh, galabnimada xilliga soomaaliya markay ka tahay maanta ayay labadan kooxood ee foodaysdarayaan waxyaabaha xiisaha gaarka ee kulankan u yeelaya ee haaruna waxaa ka mid a iyadoo eh, manchester city aad moodo dhowrkii kulana ugu dambaysay in ay soo badinaysay oo dhibco wanaagsan ay soo helaysay iyo leicester city oo kooxda layaabka ee sanadkan ah oo iyadu hadda manchester city saddex dhibcood ka sarreysa dad fara badan waxa ay ka dhursugayaan manchester oo gurigeeda ku ciyaaraysa haddii ay badiso in ay ku dhibco noqonayso leicester city islamarkaana dhanka gooldhalinta ee hogaaminta horyaalka dalka ingiriiska manchester city ku qaban doonto haddii leicester city ay kulankaa bareejo ka hesho waxay noqonaysaa koox sida la moodayay aan noqonayn oo wixii hadda ka dambeeya waxay noqonaysaa in lagaga baqaba qaaditaanka horyaalka dalka ingiriiska inay qaadi karto waayo kooxo fara badan ayay kasoo badisay horyaalkan oo hadda badi inta badan kooxaha laga badiyeyna kulamo badan laga badiyey iyada laba kulan oo keliya ayaa laga badiyey horyaalka dalka ingiriiska kulamada kale haddii aan iyagana carabka ku dhufto kooxuska hor imaanaya waxaa kamid a astonvilla iyo norwich city liverpool iyo sunderland newcastle united west bromwich albion stoke city iyo everton swansea iyo crystal palace tottenham hotspur watford ayay la ciyaaraysaa southamptonna gurigeeda west ham united ayay ku martigelinaysaa waaya maalinta axadda haddaynu eegnay iyada ciyaaruhu say u dhacayaan laba kulan ayaa dalka ingiriiska laskaga hor imaanaya kulanka hore waxa uu dhex marayaa kooxaha a f c burnmouth oo iyo kooxda arsenal burnmouth waa koox sanadkan uun ka timid amaba xilli ciyaareedkan aan idhaahda eh heerka hoose ee kooxaha dalka ingiriiska amaba seribida loo yaqaano waxa ayna labadan kooxood ku wada ciyaarayaan guriga a f c burnmouth arsenal oo dabcan afartii kulan ee ugu dambeysay midna aan badin islamarkaasina saddexdii ugu dambeysay aan wax goola dhalin ayaa kulankan a f c burnmouth oo weliba dhowaantana soo iibsatay ciyaaryahan la yidhahdo benica vobi oo ka mid ahaa ciyaartooydii da-yarta ahayd ee kooxda arsenal soo barba muddo afar iyo toban sano ku dhawaadana naadiga la joogay ayaa isaga ayay soo iibsatay kooxda a f c burnmouth kala iibsiga ee suuqa ciyaartooydu xilligii uu furnaa bishii january saddex kulan ayuu ciyaaray afar kulan aan idhaahda ayuu ciyaaray saddex ka midana saddex gool ayuu dhaliyay marka kooxda arsenal waa loo baqaa in wiilkii ay soo barbaarisay uu gool ka dhalin karo maalinta berita ah kulanka kale ee isna isha lagu hayo waxa uu dhex marayaa kooxaha chelsea iyo manchester united waxaana runa xusid mudan labadan kooxood oo isku dhacaya inaan laba hadal hayn marka loo eego horyaalka dalka ingiriiska oo dad fara badan waxay haatan ka waramayaan kooxaha leicester iyo manchester city halkaa waxaad dareemaysaa in hoosu dhac weyn uu ku yimid kooxaha chelsea iyo manchester united oo meelihii laga firi jiray horyaalka dalka ingiriiska aan haatan joogin oo bimatalan kooxda chelsea oo kale horyaalka dalka ingiriiska waxa ay kaga jirtaa dhinaca hoose oo saddex iyo toban kaalinta ah ayay fadhisaa halka manchester unitedna ay kaalinta shanaad ku jirto oo xataa kaalinta afaraad aanay ku jirin waaye bal haatan aynu si kooban u eegno qaaradda yurub inteeda kale talyaaniga oo kale haruuno laba kulan oo keliya ayaa la ciyaarayaa maanta kooxuhu inta badan waad og tahayo talyaaniga waxaa la ciyaaraa maalinta axadda ah ayaa kulamada badankood la ciyaaraa kulamada maanta laska hor imaanayo bolonia ayaa fiorentina gurigeeda kusoo dhaweynaysa genowana lazia ayaa u imaanaysa dhinaca spain oo kale haddii aan si kooban u fiiriyo kooxii waaweynaa barcelona iyo kooxdii kale ee real madrid iyagu kuwa maanta ciyaaraya kuma jiraan laakiin kulan xalay xili dambe la ciyaaray malaga ayaa saddex yebar gatafe kaga badisay maantana atletica madrid ibar ayay la ciyaaraysaa yebalakano las balmas ayay soo dhaweynaysaa atletica bilbao valerial ayay la kulmaysaa sporting hion iyo deportiva lacaroniana fooda ayay isgelinayaan axadda oo kale levanta barcelona ayay la kulmaysaa real batis valenci oo macalinkii garen evel aan weli kulan badin taageerayaashuna hadda ay dalbanayaan in shaqada laga eriyo ayaa real batis la ciyaaraya saltafigo sevilla ayay soo dhaweynaysaa granadana real madrid ayaa u imaanaysa mahadsanid maxamuud mascade ciyaarahaas iyo natiijadooda ayaynu ka wada wardhowri doonaa aad baad umahadsantay marka
haarun haddaad qodobadii wararka ugu doorka roonayna xasuusiisana mahadsanid sahra xaaladda magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa degan maalin kadib markii halkaasi ay qabsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab magaaladaasi oo aanu goordhoweyd la xiriirnay dadka magaalada waxay noo sheegeen in magaalada ay weli gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka al-shabaab dadka magaalada waxay sheegeen in ciidamada amisom iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ay ku sugan yihiin bannaanka dibadda halka lagu magacaabo ceel jaale oo ilaa shan kilomitir u jirta magaalada marka ururka aan dhehe howlgalka ciidamada midooda africa ee amisom ee soomaaliya ayaa iyagu shalay waxay beeniyeen magaaladaasi inay ka wada baxeen dhinaca kalena dalkaasi syriya haddii aynu u gudubno ciidamada madaxweyne bashaar al asad oo ay taageerayaan ciidamada ruushka ayaa waxaa la sheegay inay ku sii saqayaan magaalada dhinaca ganacsiga ugu weyn wadankaasi ee lagu magacaabo xalab kumanaan kun oo qof oo qaxootiya oo ka qaxaya dagaaladaasi ayaa iyagana la sheegay inay cagta saareen jidadka aadaxadka wadankaasi uu la leeyahay dalka turkiga maxamed cali oo ah arday wax ka barta koonfurta dalka turkiga ayaa sheegay in dadku ay ku le-anayaan xadka dalkaasi halkaasi oo aysanna jirin cid u gargaaraysa waxa uu sheegay inuu xadka uu tegay si uu usoo gudbiyo dad ay leeyihiin balse mas-uuliyiinta dalka turkigu aysan cidna u ogolaanaynin islamarkaana ay dadka tooganayeen sida uu sheegay ciidamada ammaanka oo la gaaf wareegaya qoryo xuduudda u dhaxaysa syriya iyo dalka turkiga gabadh yar oo kasoo jeeda degaanka lagu magacaabo albaab ayaa dhimatay khamiistii markii ciidamada turkigu ay rasaas ku fureen dad doonaya inay si dhuumasho ah uga gudbaan xadka dalka turkiga dad badan oo oo dadka badan ee qaxaya ayaa bilowday kadib markii weerarkan culus ay qaadeen ciidamada syriya oo dhinaca hawadana ay ka taageerayeen ciidamada wadanka ruushka ciidamadan suuriya ayaa waxaa la sheegay inay kusii dhawaayeen magaaladaasi xalab hogaamiye ka tirsan mucaaradka syriya ayaa v o a u sheegay in ciidamadaasi suuriya kuwa ruushku ay go-doomiyeen jidka ay sahaydu u maraysay degaanada ay ka taliyaan mucaaradka ee ku sugan magaalada xalab ra-iisul wasaaraha turkiga axmed dufuglu ayaa isna wuxuu sheegay dadka ka barakacay weeraradan ay qaadayeen ciidamada ruushka iyo weliba kuwa syriya inay dhanyihiin ilaa toddobaatan kun oo qof hay-adaha kale ayaa iyagu sheegaya in ciidanku ay dhan yihiin ilaa iyo afartan kun oo qof aad baad u mahadsan tahay haaruun macruuf oo qodobadii ugu doorka roonaa inala socodsiinayay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington wakhtiga intay nooga hadhsanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada yurub genyo codkaasi fanaanada yurub maxamed cabdi ayaanu idinku dhaafaynaa dhegaystayaal waa sahre ciidla nuur iyo haaruun macruuf iyo asxaabta v o a idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.